wasaaradda walbarashada hidaaya tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ah magaalada muqdisho kaga watay tababar ka saabsanay ansixinta siyaasadda walbarashada dadka waaweyn tababarkan ayaa waliba ku qayb galaya wasaarado walbarashada heer dowlad goboleeda gobolka banaadir iyo hay-ado walbarashada ku taagaro soomaaliya yaa lanku hadalay ansixinta siyaasadda walbarashada dadka waaweyn iyo qaabdhismeedka manhajjo si korlanka qaada aqoonta dadka waaweyn ee walbarashada ku heri agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada maxamed caabi xasan yaa tababarkan furi socoona sheegay ini dowladda soomaaliya iyo xooga saara doonta sidii dadka waaweyn iyoon heli lahaayana walbarasho si oon la dareerana adduunka casrigee maanta waxaan halkaan u joognaa inaan ansixinno amase aan talooyinka ugu dambeeya aan ku biirino siyaasad muhiim u ah siyaasadaha waxbarashada soomaaliya mid ka mid a gaaraan waxbarashada oo aan dowladda soomaaliya ay laba laba sektor oo muhiim ay u kala qaado sektarka waxbarashada tooska ah iyo sektarka waxbarashada dadban loo yaqaano oo aan siyaasadiisa ansixintiisa halkaan aan u joogno sidaad ka warqabtaanba wasiirka wasaaradda waxbarashada markii uu xafiiska yimid waxyaaba ugu horreeya oo maskaxda uu ku qabtay oo runtii uu dareemay markii la abdeed gareeyay ama macluumaadka ugu dambeeya wasaaradda la siiyey waxay ahayd in afar milyan oo carruur soomaaliya waxbarashada ka maqan yihiin wadada ugu haboon marka dadkas loo gaari karo waxaa la qorsheeyey in dadka waxbarashada inta waxbarashada ka maqan ee weli da-da yarna in inta iskuul loo heli karo iskuul loo helo oo fursada la siiyo maadaama weli da-doodii ay joogto inay formal education ku jiraan gaar ahaan dadka da-dooda ay weli ka hooseyso sagaal jir ilaa toban jir oo loo diyaariyo dabcan brograam weyn oo caan ah taqaanaan oo brograamka la yidhaahdo waxbarashada asaasiga ah degdega ah taasoo qeyb ka qaadanaysa in caruurtu ay caruur badan waxbarashada laga dabageeyo gaar ahaan kuwa da-doodu ay ay waxyar ka yara dahday oo weli laakiin fursaddii ay wax ku bar lahaayeen ay weli jirto taa waxaa dheer sidaa kusi lamid ah in la diyaariyo in dadka dadka la baro wax aqris qoraalka waxaana wasaaraddu dhowaan insha allahu tacaala ay ku dhawaaqi doontaa ama ay ama ay furi doontaaba kaabeyn xoog badan oo la yiraahdo kaabeynka wax akhris qoraalka amase farbaridda oo la rabo in ka badan shan boqol oo kun oo aan maanta waxna qorin waxna akhrinin in la gaarsiiyo qoraalkaas marka arrimaha si loo guul gaaro siyaasadahan hagaaya iyo frameworkiska lagu dhex shaqaynaya dowladdu waxay ku qasban tahay inay mar walba la timaado hanaan iyo habraacyo ay ku shaqayso ay ku dhaqangeliso siyaasadaheeda iyo iyo hanka ay leedahay marka arrinkan wuxuu ka mid yahay siyaasadda maanta halkan aan ku ansixinayno waxaa waaye inay waxay naga caawinaya in sida ugu habboon oo dadka waaweyn waxbarasho loo gaarsiin karo arrintaas waxaan u maada celinaya runtii hay-adaha iyo saaxiibada donorska oo dabcan dowladda u s i d iyo f c d oo dowladda ingiriisku ay ugu horeeyaan oo bilow dowladda soomaaliya dabcan duruufaheeda dhaqaaluhu oo weli soo kabanayo una baahan gacanqabasho runtii kusoo dhiirada inay siyaasadaha noola qoraan ujeedada wasaaradda walbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo anqawati tobabarkan iyo waliba is-ayaa sidii markaasi dadka weyn ee kudaahi walbarashada iyoon heli lahayen walbarasho limade han hada dhikadahayanga